waad mahadsan tahay dadka idin dhegeysanaya salaan ayaan uga dirayaa bishan ramadaan ee barakaysan aniga cashirkan bixiyey wuxuu ahaa mid ku saabsan dhaqanka iyo horumarinta wadan waxa ka dhexeeya labadaasu aad bay iskugu xidhan yihiin marka dee waa in kelmadii la macneeya horumarka wadanka iyo dhaqanka horumarku waxa weeye wadanba kastoo adduunyadaba had iyo jer way hortaagan tahay sida wadanka kor loogu sii qaadayo londonta aan fadhino maalin walba waa laga shaqeeya in kor loo sii qaado wadooyinka lasii hagaajiyo guryaha lasii hagaajiyo wax walba lasii wanaajiyo wax dhammaanaysa ma ah horumarka development ingiriisiga lagu yidhaaho dee wadamada yararee soo koraya dhulkaa soomaalidu ay degan tahay ka midana dee waaba halka dee noloshu ay taagan tahay sidii loo dhaqaajin lahaa in dadka noloshoodu intan ay dhaanto dhaqankiina waxa weeye dee dadka caadooyinka iyo fahmada dadka iyo maskaxdooda waxa ku jirta iyo sida ay isku afgaranayaan iyo arrimaha caynkaasa weeye dhaqanku marka waxaan ka hadlay anigu labadaas marka dhaqankanmarka aad baan u gudagalay marka waxa weeye arinta ku saabsan dadka aqoonyahanku shaqada ay qabtaan dhaqankay ka mid tahay inay keenaan aaraa cusub oo gala socodka wadanka lagu qabto waxaan galay arrimaha ku saabsan musica waxaan galay arrimaha ku saabsan gabayada waxaan galay arrimaha ku saabsan diinta iyo horumarka waayo diintu dhaqanka ayay xundhur tahay marka arrimahaas ayaan ka hadlayay marka nuxurka casharkaas aad bixinaysaa ma doodaadu maxay tahay oo ma waxaad leedahay dhaqankii ayaa saameynaya horumarkii mise horumarkii ayaa saameynaya aniga doodaydu waxay ahayd in ummadday soomaalidu meel kastaba ha joogtee iyo dadka madaxdii ay u soo jeestaan sida layskugu xidhayo dhaqanka horumarkiisa iyo albaxnimada horumarkeeda amba music ha noqoto amba diin ha noqoto amba gabay ha noqoto amba riwaayad la dhigaya ha noqoto iyo dee wadanka horosiidka waa in dadka maskaxdooda la dhaqaa si ay u fahmaan wakhtiga ay taagan yihiin iyo halka loo baahan yahay inay tagaan si ay gaajada iyo cudurka iyo jaahilnimada iyo adduunyada ay ka dambeeyaan waxaasoo dhan ay ay ka dadaalaan oo ay hore uga soo dhaqaaqaan dadka qaar waxay u arki karaan dhaqan markay maqlaan wax soo jireen ah oo weliba salka ku haya waayo hore iyo wakhti laga soo tegey haddana waxaad leedahay casrigii waa in lagu xiraa iyo ilbaxnimadii labadaas sidee isku qabanayaan
wax adduunyada aan bedelmayn ma jiro ilaahay un baan bedelmin laakiin wax bini aadam gacanta ku hayo oo aan bedelmin ma jiro markaa qofka kooranaya dhaqanku waa wax meel fadhiyo oo sidii weligii u ahaan jiray uuni amba waanu garanayn dhaqanku wuxuu yahay amba dee wax kale ayuu uga jeedaa oo malaha danyar oo kale iyo waxaas ay ku jirto dhaqan hadiyo jeer wuu isbedelaa markaa dhaqanka laba isku xidhan xalayna waan ka hadlay labada isku xidhan waxa weeye in dib loo oga wixii lagu soo dhaqmi jiray caadooyinka ah ee dabeecadda dadka u ahaa oo la hufo oo markaa wixii laga qaadan kara ee mustaqbalka iyo wakhtiga taagan shaqada loo baahan yahay in la qabto geli kara ee wax ka qaban kara wixii kale ee dib ku riixaya amba dib ku dhigaya amba ku xidhxidhayana sidii maska laga xuub siibto oo la dhaafo taasi waa mid waa kaydin laakiin ay ku jirto tabdiil in wax la bedelo iyo wakhtiga la joogiyo wakhtiga soo socdaana dhibaatooyin cusub buu keenaa fursado cusub buu keenaa natiijooyin cusub buu keenaa warka dhaqanku waa inu noqdaa mid oorsoo wax cusub keena oo adduunyada soo socota intuu fahmo wax cusub ku soo daro wixii hore ee la hayay marka dhanna waa kaydin kayd dhanna waxa weeye bedel innovation in la bedelo waa shaqada caynkaasa fanaaniintuna howlaha caynkaasa way qabtaan haddii la fahmo oo la garto oo la ciseeyo kartidooda iyo shaqadooda
rofesore ta kale ee halkan taagan su-aasha noqonaysa waxay tahay soomaalidu marka laga soo tago dadka weli ku haray dalkii ay dhici karto in badan oo ka mid inay dhaqankii ku dhegan yihiin ama qaarkood ba iyagoo gudihii jooga ay la haystaan dhaqamo shisheeye laakiin haddana waxaa jira dadkii qurba joogta ahaa ee soomaalidii ee iyaguna batay oo maaragtay dhaqankoodii qaarkood la dhihi karo wayba ka tageen ama dhaqamo kaley qaateen ama qaarkood weli ku dhegan ee laga yaabo inay dib inta u laabtaan dhaqamadii casriga ah ama reer galbeedka inay la laabtaan marka meelaha qaar soo lama dhihi karo halkii dhaqanka lagu dheganaan lahaa dhaqan guur ayaaba dhici karta inuu dhaco waa su-aal aad iyo aad u wanaagsan oo u baahan seminaar ballaaran marka waad mahadsantahay walaal laakiin waxa weeye waxa aad soo sheegtoo dhamme way jiraan waxa muftaax u ah in laysla fahmo halkii la joogi jiray halka maanta la taagan yahay halka lagu socdo intaba dhaqanku wuu ku xidhan yahay waxa muftaaxa u ah in ay maskaxdu furan tahay doodu ay xalaal tahay su-aalaha caynkaas adigu aad soo dhigtay ay miiska yaalaan dee markaa halkaa mar haddii lasoo dhigo doodu sidaa ay u furan tahay hadal isweydaarsiga iyo murtida la isweydaarsanaya ay sidaa u furan tahay xalaal tahay yaa oo aana jirin dee halkaa lama mari karayo waxaa lagama hadli karayo waxaas haddaana jirin maskaxdu furan tahay independence of thought ay furan tahay waxaa imanaysa markaa inay dadku isla gartaan amba la isla fahmo waxa dhaqankii laga yimid u baahan in la kaydiyo oo la hayo oo aan laga tegin wakhtiga la joogo waxa uu doonayo in la fahmo oo labadii laysku xidho wixii loo baahan yahay in layska tuuro oo laga tagana ilan bini aadan baa sameeye in sidaa looga tago musheekhdeenna waaweyn haddaad dhegaysata islaamka aad u yaqaana way kuu sheegayaan risaaladda fariinta ilaahay keenay ma bedelmayso laakiin dee sida loogu dhaqmay iyo kolba sidaad maxaanku dhahaye arrintaa aad u fuliso waxay kolba ku xidhan tahay wakhtiga aad ku nooshahay iyo waxa wakhtigaa taagan noloshaadu siday tahay waxaasoo dhan bay ku xidhan tahay marka waxa aniga ayla tahay xundhurtu waxa weeye inay maskaxdu furan tahay afku uu bannaan yahay dooddu ay xalaal tahay haddii taa la helo su-aalahaagaa waa la gudageli karaa wax wanaagsan baa laga soo saari karaa waxa adduunyada hore ay ugu martayna waxaa ka mid a waddankanan joogno ingiriis ka mid a dee waxa weeye jaraa'idkii iyo telefishinkii iyo idaacadihii iyo jaamicadihii wax alla wixii war isgaadhsiin ku saabsan waxay had iyo jeer ka shaqaynayaan raayada kala duwan sida la yskugu keenayo ee wax wanaagsan looga soo saarayo adiga ahaan aqoon-yahan baa tahay maxaa la isdhihi karaa way kugu dhalisay mawduucan inaad qaadato oo aad tiraahdo cashar ayaan ka bixinaya maxaa keenay anugu horta dee muddo badan baan taa ka fikirayey oo dhan anigu dee suugaanta iyo fanka soomaalida ilaa yaraantayda anoo caruura ayaan si gooniya u dhandhansan jira oo macaan gooniya ayay ii lahayd oo de anugu waxaan ku soo hoos koray timacade cabdulaahi suldaan timacade gebeley ayaan kusoo hoos koray anakoo caruuroo dhegeysanana guriga iyaga ayuu iman jiray oo de wuxuu ahaa qof caana oo la yaqaano idaacaddii redio hargeysa ayaan ku ababay anigoo caruur ah amba riwaadaha ha noqoto amba muusiga ha noqoto amba heesaha iyo fanaaniintii waaweyneed ha noqoto qaar aad adigu qaadami jiraan aniguna dee waan isku dayday jira halkaa ma gaari karo oo dee aqoon melihi hibada caynkaasa melihi laakiin waan isku dayaa mararka qaarkood marka waxaan markaan cilmiyaystay een jaamicada markaad su-aashan ka jawaabta aad isku dayi doontaa mid ka mid ah waxaan markaan cilmigii oo galay jaamicadihii professor noqday waxa ii muuqatay culture waxa ingiriiska lagu yidhaaho dhaqan in lagama tagaan uu yahay in la fahmo waayo dadku fahmi waayaa albaabadaa ka soo xidhma marka dambena dhaqaalahoogii iyo siyaasadoodii iyo waxoogii oo dhammi way qurmaan amba way uraan marka dambena iyagaa isnaaca oo dagaallo iyo waxaa gala waa waxa soomaali inteeda badan maanta haysata wey ma isleedahay marka waa la soo noolayn karaa si kaalin uu dhaqankii dhinaca suugaanta oo kale uga qaato dib u soo celinta jiritaankii soomaaliyeed haa anu waxaan qabaa fanaaniintu kelmad baan isticmaalay beri dhexdaasoo ingiriis oo la yidhaha canary in the coal mine shimbirta ku jirta godka madow ee dhuxusha laga qodo halkaasay ku noosha marka hawada godkaasu markay xuntahay sunta noqonayso iyadaa qaylada ugu horreysa bixisa dadka fanaaniinta iyo abwaanada waaweyn rag iyo dumar waa shimbirta ku jirta godka madow ee laga qodo dhuxushoo kale halkaa hadday xumaato qayladoodaa la maqlaa daranyadoodu qayla wey halkaasay markaa in xoolo la geliyo laga shaqeeyo la sifeeyo waa lagama maarmaan oo kor loo soo qaado masheekhda waaweyn ee cilmiga weyn diinta islaamkana aad u taqaana maaha kuwa iska yaalyaalka ma si kale ugu shaqaysta kuwa dhabta ah ee khubarada waaweyn iyaguna waxay ka mid yihiin dadka inoo furi kara albaabada dad islaama oo xadaarada adduunyada la socda inaynu noqono halkaasay noo furi karaan in la tixgeliyo weeye iyo dee dadka jaamicadaha jooga ee profesorada waaweyne waxaasoo dhan intaa haddii la isku keenaan waxaan qabaa in dib loonoo soo noolayn karo ummadda soomaalidu sharafkii dhaqan ay lahaan jirtay kana qayb geli karto wakhtigan aynu taagan lahay iyo mustaqbalkaa aan laga baxsan karin soo socda ugu dambayntii marka heestii mid ka mid a heesihii aad isleeda ama kuwaad ugu jeceshahay ama dhaqanka dhinaca suugaanta wuxuu noqon karaa gabay hees buu noqon karaa kuwaad isleedahay waa muhiim oo wuu qusaynaya mawduucan way badan yihiin anigu maanta su-aasha waan ka yar joogsanayaayo anigu meel horta haddii hees noqoto wax walba qalab bay leeyihiin qalabka aniga ugu weyni waxa weeye waa inuu kaman jiro oo weliba dee kamankaasi qofka tumaya uu yahay qof halka ugu sarraysa ka geli kara oo dee axmed naaji iyo xudaydi iyo daawud cali masxaf iyo maxamed inan la yidhaaho jooga hargeyso oo aanu dhowr heesood wada samayn wada qaadna iyo dad caynkaasi waa inay ku ag joogaan waayo iyaga kuu macaanaynaya oo ku geynaya dee halka su-aashaadu loo baahan yahay in la dhigo taa maanta stuudiyaha kuma hayno marka maalin kaleynu ka dhigan doonaa laakiin heeso badan baa jiro oo dee qaraamiga oo dham intooda badan waxay ka mid tahay kaydka dhaqan ee fanka soomaaliyeed in la hayo weyi weliba haddaan int yar ku daro waxay ka yimaadeen inteeda badan waxa weeye somalilan khaasatan galbeedka ayay ka yimaadeen seelac haddaad aragto heesii laga qaadi jiray shalila shalila ya waliyula sheekhabu surbaynow awayohow shalila shalila ya waliyula sheekhabu surbaynow waa seylici waxaa laga hadlayaa boqolaal sannadood markay seylac xarunta ahayde yaa laga hadlaya halkaas dhaqanka qaarkii ka yimid meelo kalena oo ummadda soomaalida ay ku nooshaana wuu ka yimid fanku laakiin ilaalintiisii soo noolayntiisii xoolihii la gelinayay howl weyn ba halkaa taal sidee marka horumarinta ugu dambeyntii uga qayb qaadan karaa fankaas gaar ahaan kii ugu dambeeyey hadda aad soo xustay iyo guud ahaanba waxa uga qayb qaadan karaa waxa weeye dadka wakhtigan nooli inay nooleeyaan haddii heesaha iyo gabayada iyo wacdiga diiniga ee ilbaxahi meel uun iska yaallu duuban yahay oo siigadu dul taallo dee faa'iido male dee waa daad waa wax iska dhintay oo kale waa inay dadku soo qaataan oy nooleeyaan oy cusboonaysiiyaan oo laysgaadhsiiyaa oo laga wada doodaa hadiyo jeer sidaasuu dhaqanku ku noolaan kala dhaqanku haddii kale wuu dhimanaya iyo inuu ka hadlayo waxyaabo casriga la socda dee waa waxaan u leeyahay dee kolba wakhtiga la joogo su'aalaha taagan iyo kuwa soo socda ee la arki karo oo waliba ay aad iyo aad abwaanada iyo dadka brofesorada waaweyn ay aad u yaqaanaan su-aalaha soo socda ee aan muuqan iminka laakiin soo guuxaya sida loo arkayo ee loo fahmayo waxyaabahaasoo dhan dhaqanku qayb weyn buu ku leey